faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado baled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxee raadiyaha cadaado saakana waxaa u dooroon shil khasaare geystay oo ka dhacay deegaano ka tirsan maamulka somalilan saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo lagu dilay duleedka magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe mas-uuliyiin ku sugan magaalada kismaayo oo kulan deg deg ah ka yeelanaya amar ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya dowladda soomaaliya oo mamnuucday duulimaad kasta oo ka yimaada kenya kuna socda magaalada kismaayo baabaaino ka soo baxaya dagaal ciidamada dowladda iyo al-shabaab ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose intaas dhegaystayaal waa qaar ka mida qodobada ugu door karoon warka subaxee raadiyaha cadaado goorow diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo sabtiyo taarikhdan ay ku beegan tahay labiiyo tobanka bisha tobanaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna kusoo dhowaada warkaas oo fidsan warka anigoo sharmaarka ayaa saaka dhegeystayaal idinla socodsiin doona waxaana warka soo saaray saaxiibkay jile jaamac jile shil khasaare geysta ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan maamulka somalilan ugu yaraan toban qof oo qowmiyadda oromada u badan ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada berbera ee somalilan sida uu xaqiijiyey mas-uul ka tirsan maamulka somalilan shilka ayaa ka dhashay kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo mid uu siday tahriibayaal oromaa dhaawaca shilka ka dhashay ayaa lagu daaweynayaa isbitaalka weyn ee magaalada berbera waxaana waxyeelo culus ay soo gaartay dadkaasi sida uu sheegay maamulka ama sheegeen maamulka degmada berbera tahriibayaasha ayaa kusii jeeday magaalada boosaaso iyaga uga sii tahriibayay wadamada carabta waxaana maamulka somalilan ay sheegeen in baaritaan dhaba ku sameynayaan waxaa sababay shilkaasi oo isagu geystay khasaare aad u fara badan saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa lagu dilay duleedka magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle wararka naga soo gaaraya magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle ayaa sheegaya ayaa waxa ay sheegayaan dagaalyahano hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ay weerar jeedgala ku qaadeen ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo marayay gobolka shabeellada dhexe weerarka ayaa ka dhacay deegaanka u dhexeeya xawaadley iyo jowhar oo qiyaastii sagaal kilomitir dhanka koonfur kaga beegan magaalada jowhar saddex sargaal oo sarsare oo uu ka mid yahay taliyihii ilaalada madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle ayaa la xaqiijiyeen ay ka mid yihiin dadka ku dhintay weerarkaasi ciidanka ayaa doonayay inay weeraraan inay weeraraan goobo ay ku sugan yihiin al-shabaab laakiin goob aysan ka filin ayaa waxaa ka soo baxay al-shabaab sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle al-shabaab ayaa sare u qaaday bilihii u dambeeyey weerarada jadgalka ay ku qaadayaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle ee ku safraya waddada xidhiidhisa muqdisho iyo jowhar waxaana mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada ay kula dagaalamayaan al-shabaab al-shabaab ayaa dhankooda waxay sheegeen in weerar qorshaysan ay ka fuliyeen deegaano hoostaga degmada jowhar ay ku dileen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle kuwaas oo ku safrayey waddadaasi xidhiidhisa muqdisho iyo sidoo kale jowhar dowladda soomaaliya ayaa mamnuucday dulimaadka kenya ee ku soo horjeeday magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland dowladda federaalk soomaaliya ayaa mamnuucday in duulimaad kasta oo ka yimaada dalka kenya ee ku socda magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose war qoraal oo ka soo baxay maamulka hay-adda duulista hawada soomaaliya ayaa waxaa lagu amray in diyaaradaha ka yimaada kenya ee kusii jeeda kismaayo inay soo maraan garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho dhammaan duulimaadyada ka imaanaya meel kasta oo kenya ka mid ah ee sida tooska u tegaya kismaayo waxa waa la mamnuucay dhammaan duulimaadyadaasi gudaha iyo kuwa dibadda ee ku socda garoonka diyaaradaha kismaayo waa inay soo maraan muqdisho ayaa lagu yeeri war ka soo baxay hay-adda duulista hawada soomaaliya dhowaan ay ahayd markii diyaarad ka soo duushay nairobi ay si toosa uga degtay magaalada kismaayo iyadoo siday siyaasiyiin kala duwan taasoo jebisay amar horey uga soo baxay dowladda soomaaliya go-aanka dowladda ee ku joojisay duulimaadyada tooska ah ee kenya iyo kismaayo ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo maanta la filayo in wafdi ka socda dowladda kenya ay tagaan magaalada kismaayo si ay uga qayb galaan xafladda caleemasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe mas-uuliyiinta ku sugan magaalada kismaayo ayaa kulan ah deg dega waxa ay ka yeelanayaan maanta amarka ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ay ka mid yihiin xildhibaano senataro iyo madaxweynayaashii hore dalka iyo maamulada jubbaland puntland ayaa kulan deg deg ah ka yeelanaya ama ka yeelan doona xayiraadda mar kale lagu soo rogay magaalada kismaayo madaxweynaha jubbaland ayaa la sheegay inuu guddoomin doono shirka islamarkaana jubbaland iyo mas-uuliyiinta ku sugan kismaayo ay ku dhawaaqi doonaan go'aamo cusub dowladda soomaaliya ayaa mar kale amartay in diyaaradaha u socda ama ka socda kismaayo ay maraan magaalada muqdisho diyaarado ka safray nairobi waa diyaar diyaarado ka safray nairobi iyo garowe ayaa toddobaadkan jebiyey amaro kal hore ay dowladda soo saartay islamarkaana dhowaan ay sheegtay sidoo kale inay qaaday amar ka soo baxay maamulka duulista hawada ayaa lagu sheegay la mamnuucay duulimaadad- duulimaad kasta oo ka yimaada kenya oo ku socda magaalada kismaayo amarka ayaa kusoo beegmayay xilli maanta lagu wado in magaalada kismaayo ay gaaraan wafdi ka socda dowladda kenya oo ka qeybgalaya calaamasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland macada ilaa hadda tallaabada xigta oo ay qaadi doonaan mas-uuliyiintaasi ku sugan magaalada kismaayo halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo megaartisood ka dhegaysataan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhan aad nagala jaanqaadaan bartaanu ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaado dot com soomaaliya ayaa dib ugu biiraysa horur goboleedka bariga ee la dagaalanka ayaxa waaxda waxaa duleedka magaalada adhisabab ah ee ethoobiya kusoo gabagabay shirkii lixdan iyo afraad ee wasaaradda waa wasiirada beeraha bariga afrika ee ururka bariga afrika ee la dagaalanka ayaxa iyo saxaraha soomaaliya ayaa markii ugu horeysay dib ugu biirtay ururkan kadib sagaal iyo labaatan sano oo bannaanka ay ka ahayd iyadoo kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii kadib aysan ka qaybgelin shaqooyinka urur goboleedka wasiirka beeraha dowladda federaalk ethoobiya doctor sani riid axmed oo ah guddoomiyaha urur goboleedka ee sanadkan iyo agaasimaha guud ee ururkaasi ayaa si rasmi ugu dhawaaqay in soomaaliya ay si rasmi ugu soo noqotay ururkaasi la dagaalanka ayaxa guurguuraha ee lamadegaanka iyadoo ay heli doonaan adeegyada ururka uu qabto dalalka xubnaha ka ah urur goboleedkaasi ayaxa iyo shimbiraha ayaa waxay ka mid yihiin duulimaadyada hayaama dhib weyn ku haya beeralayda soomaaliyeed ayaa waxa ayaxa wuxuu dhib weyn ku haya gobolada awdal bari sanaag halka shimbiraha dhib weyn ay u geysteen dhammaan gobolada koonfureed gugii aanu soo dhaafna ayna dhibaato weyn u geysteen bariiska iyo masagada haddaba dib ugu biiridda urur goboleedka waxay soomaaliya u fududeyn doontaa helidda adeegyada ay u baahan tahay ama u baahan yihiin beeralayda soomaaliyeed taasoo yareynaysa ama yareyn doonta khasaaraha beeralayda soomaaliyeed uga imaan jiray ayaxa iyo sidoo kale shimbiraha waxaana la filayaa in soomaaliya ay kaalin firfircoon ka qaadato arrimahaasi warkii subax dhegaystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga inta warka waxaa soo saaray saaxiibkay jiro jaamac jile anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiinaya intaan warkaan warka xiga ku kulmi doonno ammaan allah
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan